bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha februari sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaankaas dheer ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa dadka deegaanka iyo sidoo kale ururka al-shabaaba wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in xiisaddan ay ka dhalatay ka gadaal markii al-shabaab dadka deegaankaasi ay ku wargeliyeen in laga raba lacaga ka badan kuwii horey looga qaadi jiray goobaha ganacsi iyo sidoo kale gawaarida ka dhex shaqaysa gudaha deegaanka saaxdheer ee gobolka galgaduud dadku dhaqan deegaankaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay aad u xun tahay xaaladda deegaankaasi iyadoona labada dhinac laga dareemayo isub aruursi u dhexeeya waxaana dadka deegaanka si aad ay kaga soo horjeesteen awaamiirta kasoo yeertay ururka al-shabaab ee ku aadan bixinta lacaga ay ugu magac dareen sakawaad kuwaasoo ay ka doonayaan ceelbiyoodyada ku yaala gudaha deegaankaasi iyo sidoo kale gawaarida halkaasi ka shaqaysa iyadoona dadka deegaanka arrintaasi ay ka biyadiideen taas ayaana sababtay iskudhaca labada dhinac sarkaalka ciidanka dowladda ugu sarreeya gobolka galgaduud cabdi cabdulla ayaa sheegay in dadka ku dhaqan deegaankaasi dhibaatooyin kala duwan ay qabaan ayagii weliba deegaanada weli ay ku harsan yihiin al-shabaab kuwaasoo maalinba maalinta ka dambayso cadaadis xooggan kala kulmaya dhanka maleeshiyaadka daacadda u ah ururkaasi ee weli ku sugan qaybo ka mida gudaha gobolka galgaduud waxa uuse tilmaamay in dadku ay filayaan in halkaasi ay gaaraan ciidamada dowladda oo haatan ay soconayso qorshahooda ku aadan sidii gacanta loogu dhigi lahaa gobolka galgaduud oo idil waana sideedii oo haddan dhibaatadii kala tegi qofkii shacabka waa ku ormay waa ku dhibaataysan yahay soo rogeen oo xilli xun baa lagu jiraa baabuurtii kusoo rogeen oo doktoorkii kusoo koray kusoo rogeen waa macala suhaystaa waxyaabahaasa laysku haystaa dadku ka taagan yahay dadkoo loo dhan iska dhibaataysan marka sidaasa waxu jireen dadku waxay kala wayseen dalaxeen dalaxeen dalaxeen dadkii iyo maaragtay wixii ku dadka shacabka iyo maasada iyo inta wax gashay gataan baabuurtii inay lacag kusoo rogaan ee dadki baaqaay inay dhibaatayaan waxaasaa ka dhex taagan marka dadku waa guuxayaa waxay leeyihiin nafta kuduulada soo gaareen ilaaya waxyaaba badanay sheegsanayeen marka haddana sidaynu suudan ku dhibaatinahay wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliyana waxa ay wadaa qorshe ay ku xaqiijinayso ammaanka caasimadda soomaaliya kadib kulan ay golaha wasiirada ku yeesheen magaalada muqdisho oo arrintan looga hadlayay ayaa waxa ay sheegtay wasaaraddu inay diyaarisay qorshayaal ku aadan xaqiijinta amniga caasimadda soomaaliya afhayeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbaahinta la hadlay kulan saacado qaatoo u dhexeeya golaha xukuumadda kaasoona loogaga dhagaysanayay warbixin ku aadan xaaladda amniga dalka wasaaradda amniga iyadoo sidoo kalena kulanka warbixinno looga dhagaystay labadii guddi ee dowladda ay u xilsaartay baaritaanka hotelka sentral ee magaalada muqdisho wasaaradda amniga runtii waxaay aad iyo aad ugu howlaneed arrimaha ay ka mid yihiin in qaab siyaasadeed la xidhiira sugitaanka iyo hubinta amniga ay soo bandhigaan waxa uu saamayn doonaa amniga hoteelada amniga goobaha ganacsiga ah iyo goob kasta oo laga shakiyo oo wasaaraddu haddii ay baha wadal hidme ay soo bandhigi doonto si guud ahaan amniga goob kasta oo ku taalla dalka gaar ahaan meelaha hoteelada oo hadda meeshii ugu dambeeyey ee dhibkuu ka dhacay ay tahay waxyaabihii ka dhacay aanay mar kale dalkan dib ugu soo noqon hadduu ilaaha idmo waxaa kaloo jiri doona hab cusub oo baaritaan loogu samayn doono baabuurta iyo gaadiidka markay waddooyinka ay marayaan ama meelaha qaarkood marka loo baahan yahay in la hubiyo muddo toddobaada ayaa ka soo wareegatay xilligii la qarxiyay hotelka sentral ee magaalada muqdisho iyadoona qaraxaasi ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladdu ay ku jiraan xubno baarlamaanka mas-uuliyiin heer gobol iyo sidoo kale dadweyne kaloo kala duwan kuwaasoo goobta u tagay dukashada salaada jimcaha waxaana muddadaasi soconayay baaritaano ciidamada ammaanka iyo guddiyo kala duwan oo loo xilsaaray arrinta ay ku hayeen inkastoo aan weli aysan jirin wax xog ahoo laga soo gudbiyey weerarkii hotelkaasi ay ku qaadeen rag la sheegay inay ka tirsanaayeen urur al-shabaaba balse laamihii kala duwanaa ee guddiyada ayaa ka warbixiyay kulankii khamiislaha ee maalintii shalay ay yeesheen xukuumadda soomaaliya in muddo laba toddobaad gudahood ay ku keeni doonaan xog ku aadan weerarkaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed galan ayaa ka badbaaday iskuday dilo ay doonayeen in lagu qaarjiyo ka gadaal markii hoygiisa lagu weeraray tira bambaanooyinka gacanta laga tuura ah wararka laga helaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxa ay sheegayaan in guddoomiyaha uu ka badbaaday iskudaygaasi weerarka la doonaya in lagu qaarajiyo xilli gurigiisa lagu weeraray tiro bambaanooyin ah oo kuwa gacanta laga tuura ah wararka ayaa haatan waxay tilmaamayaan in ciidamada ammaanku ay ku howlan yihiin xaqiijinta amniga magaaladaasi ayagoona baaritaano ka wada gudaha magaalada si loo helo dadkii ka dambeeyay weerarkaasi loo geystay gudaha guriga uu deganaa guddoomiyaha gobolka bari ee maamulka puntland rag ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in ayagu ay ka dambeeyeen tiro weeraro ah oo lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya maalintii shalay iyadoona tiro madaafiica lagu garaacay gudaha iyo nawaaxiga xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ee looga arrimiyey dalka soomaaliya rag ka tirsan al-shabaab waxa ay sheegeen in ayagu ay ka dambeeyeen weeraradaasi sidoo kalena ay weli sii wadi doonaan lana joogtay doono weerarada noocaas ee lagu qaadaya xarumaha dowladda soomaaliya waxayna sheegeen in weeraradii maalintii shalay sida hadalka ay u dhigeen oo uu ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii goobta lagu duqeeya ee ku sugnaa allaamaha ammaanka gaar ahaan wasaaradda amniga ayaa weerarka ku tilmaantay mid loo adeegsaday baaruud dheemisha sida hadalka ay u dhigtay wasaaradda waxaana la sheegay inay la ogaaday inaysan waxba ka jirin weerarkaasi sidoo kalena ay ahaayeen wax lasoo macbileeyey sida ay warka u dhigtay wasaaradda oo iyadu war qoraalka ka soo saartay arrinta ku aadan weerarkaasi ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee fadhigooda uu yahay gobolka bakoolna waxaa lasoo waramayaa in ayagu iyo sidoo kale maleeshiyaadka al-shabaab dagaallo u dhexeeya halkaas ay ka dhaceen wararka laga helaya waxa ay sheegayaan gobolka bakool in labada dhinacba ay soo gaareen khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada dowladda ayaa la tilmaamay in weeraro ay ku qaadeen fariisime iyo saldhigyo halkaasi ay ku lahaayeen ururka al-shabaab waxaana wararku ay tilmaamayaan sidoo kale inuu jiro khasaarooyin soo gaaray dhanka ururka al-shabaab sida uu ku waramay sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda oo ku sugan gobolkaasi bakool oo magaciisa la yidhaahdo gaashaanla sare cabdiraxmaan maxamed timcadde ciidamada dowladda iyo shabaab u dhexeeya dagaalku wuxuu ka socdaa meel waa joojisa labaatan kilomitr oo la yidhaahda oo ceelbaar la yidhahdo ka socdaa dagaalku wuxuu bilowday xalay buu bilowday ilaa hadda waa socdaa weli ma dhammaanin waqti hadda khasaarihiisa iyo dibashadiisa iyo dhaawaciisa la sheegi kara ma ahan labada dhinac la gurmudaa ka socdo waxay ahaayeen qodooyinkan adigu madaxdooda yahay nimankan shabaabka ah madaxdooda meesha shir ku lahay marka waxay un ka shiraya sida dadka canshuuray wax ugu qaadan lahay sakawaad iyo waxaasay shiray meesha ku lahaayeen dhowr meelna ba iyo gadiya isaga yimideen marka ciidamada saasay ku weerareen dagaalkula haddana waa socdaa ma dhammaanin kule insha allah dagaalka markuu dhammaada ayaa maaragtay wixii oo khasaarihiis ayaan maaragtay idiin soo sheegi doonaa insha allah warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa warka idiin soo jeedinayay halkan idinkala socodsiinaya anigoo maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu